Haatanna waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington. Waa tan sahare ciidle nuur oo inala socodsiisa.
waana wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo sabtita saxadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee c o a ramadaan kariim dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington ee caawo qodobo aad u xiiso badan ayaan idinku hayaa haddii aynu ku hormarno ragga hinaasaha badan ayaa la sheegay in mararka qaarkood buuqaan meeshaba oolin inay samaystaan dumarkuna dabcan kama dhacaan sheekh cabdiraxmaan sulaymaan bashiir oo ka mida culimmada waaweyn ee soomaalida oo inta badanna waayaha kala duwan ee nolosha ka wacdiya dadka ayaa dhowaanta si qoto dheer uga hadlay kalsoonida ninka iyo xaaskiisa u dhaxaysa sheekhu wuxuu farta ku goday qolyahaasi aynu soo sheegnay ee iyagu buuqa samaysta bal aynu wada dhegaysano guursanaysa wuxuu ka dhahayaa ninkii gabadha uu markuu sanad qabo laba sano qabo buu ka dhahayaa horta aniga horta nin ma jeclaatay haddii aniga nin horta ma jeclaatay markaasay dee hadday iska tahay gabadh iska dee wax iska baratay oo gabdho yurub iska macron haa waan jeclaatay kawaras u ahaa waxay ku oran jireen nin fiican buu ahaa waad hinaastayba khalaas waa maseertay waa waxaa middaas soo jeclaatay le baday warre walaalaga soo horreeyeyba adiga su-aasha maxaa u keentay baa soo maqli jireen adiga leeba okay waa iyadoo yalla ku tiraahdaa aniga horta gabadh ma soo jeclaatay okay waa khalad waxaa ka mid a gabadha ninaa ninaa hore u qabay oo dee xaas bay lahayd waad kala tageen ama u ka dhintay waad guursatay aniga ninkii bal sukaa eega dhanka tii hore aniga hee dembigaad gelinaysaa haddii run kuu sheegtana waa cadhoon haddii kalena munaafiqad baad ka dhigi laa tas'al ha weydiinba adigu naag horaa soo kala tagteen gabadh hore warba anigiyo tii bal sukaa eeg ha oran waxaa kaloo ka mid a inaad u kaba sheekaysidba alla markaan kugu eega gabadhii hore xaajiyad ahayd waxba ma tihid baa tirad waxay koran adigi iyadu warba israaca maxaa tihiin maxaa tahay eshiya inay tirahdana khalad maaha oo dee caashaaba tiriba nebiga waxa u imatay islaam duqa oo gabowdi oo saxaabadii radiallahu caleyh oo u imatay albaabkii garaacday man magaceegii u sheegtay uu booday rasuulku uu soo dhoweeyey gogol buu u dhigay uu fadhiisiiyey uu cunta u keenay uu fadhiisin wayba rasuulku markii ay wax walba uu qabtay gabadhii baxday duqda ahayd iska socotay bay caasha tiri islaamtan duqdeeda ku yaabgeysay maxay tahay waa gabadh yaab le waad ka heshay gabadhan maxay tahay wuxuu ihi kaana ta'tiina ayaama khadiija kaana ta'tiina ayaama khadiija buuri ayaamihii khadiija markaan xaaska yahay iyay noo iman jirtay buuri hadal baabakaas hadal caadi ah soo maha waxay tahi markaa caasha khadiijo ba hadal haysaa bay ka tiri duq xunoo gabowdu ilaahay kaaga bedelay duka fiican waa khadiijo waxay ka hinaastay nebigu markaa ma dayn halkaasi wuxuu ka yidhi laqad wallaahi ma abdalanii allahu khayra minha khadiijo gabarh ka khayr badan ma hayo buu amu khadiija waxa i rumaystay markay dadkao dhan gaaloobeen xoolaheygay diinta iyo dacwadda iyo anigaba igu bixisay markay dadkao dhan ii diideen markay ummadoo dhan xoolaha ii diiday iyadaa igu bixisay buuri warazaqanii allahu minha alwalad toddobada ubadeen dhalayna lix buu ilaahay iyada iga siiyey intiina kale midna ubad ma keenin iyadaa ubadkana i keentay buuri marka khadiijo wax ka fadli badan ma hayo dhamu marka waa maxay uu saxaya marka laakiin waa inaasi kartaa gabadh oran kartaa marka waxaa la rabaa siqada in la ilaaliyo confianceka oo dhan la duminay siqada in la ilaaliyo waxaa kaloo kamid a waxyaalaha siqada baabiya ama confianceka baabiya waxaa kamid a inaad noqotid mid wax walba daba sar socda islaantii imika waxay ku tiri waxaan ziyaaranayaa reeber waad og waa saaxiibka ama waa tolka ama waa walaalka ama ama waxba isku tiri ama yada wax isku yihiin waxay baxdayba sideedii toddobadii habeennimo durbaba waxaad toddobadii barkiiba telefon baad qaad waxaad tiri hagee joogtaa dee halkii baan joogaa haawan ku yar eegayey laa ilaaha ila allah haddana sideediiba alo hagee joogtaa dee halkii baan joogaa maku soo doonaa warkani waa waxaas waa waa berberis ragga qaarkood intaa way ka dulkaanba rag baa jira gabadhii oo la socota dariiqa bay nin bay iska eegi leendhe leedahay maxaad kasii eegaysaa ku leeda dee indhaha ku eegay waa hagaag sheekha ilaahay ha ka abaal mariyo ee hadalka guntiisu waxay ku soo ururtay rag iyo dumarba kalsoonidu waa muhiim in badan badan ayaynu dhegaystayaal sanadahan dambe maqalnaa dad idaacad ka hadlaya ama madal ka khudbadaynaya oo haddana isku qasaya dhowr luuqadood oo aan islahayn arrinkaasi oo isfaham la-aan ku keena qofka hadlaya iyo dadka dhegaysanaya bal haddaba aynu wada maqalno abwaan aadan muuse haybe oo degan dalka britain oo maanse kooban arrintaasi ka tiriyey waxa weeye marka qofku uu af kale qabatimo afafkaa kale la qabatimeyba ereyo kamida soomaaligii lagu dhex dara waan gartay markaa iminka maraykan oo kale iyo anigoo ingiriiska jooga waxaynu ku dhex darray ingiriisi kolley ku kuwa kale afafka kale ku hadlaana dee wixii ay ku hadlaan unbay iyana dhexgelinayaan chinisna ha noqotee waan gartay markaa waxaan ka metelay wiil yaroo dhalinyaro ah oo qurbaha isagoo yar yimi ayaa hooyadii way canaanatay waxay tidhi ilaa iyo markii aan ku keenay maxaad tarteed qabatay waan gartay markaa ilaa xilligii markuu yaraantii qurbaha la keenay ayuu sheeko hooyadii yidhi waxaanaan soo qabtay waan gartay wuxuu yidhi markaan soo muufgareeyey ha waa markuu soo guuray haye ciyaal baan miidgareeyey caruur baanu kulanay ha mid baa iyaa taagereeyey dagaal gawla waan gartay kolkaasaan faydgareeyey waan dagaalamay dabeed waan luusgareeyey waa laga bediyey dabeed waan luusgareeyey dad baa i adfaysgareeyey talaan ka egseebgareeyey iskuol baan juusgareeyey afkaan imburuufgareeyey markii aan finishgareeyey ayaa layteesgareeyey markaasaan jiidgareeyey dabeed waan baasgareeyey shaqaan abbalaygareeyey waa lay imbaloygareeyey dhaqsaan u istaadgareeyey bil baa laybaygareeyey dhar baan ku isbeengareeyey waa wixiiba wixiiba
waan gartay islaantii way xanaaqday oo dee waxa weeye ninkanu noloshu ka fikirayaba waa dharkii waa tahay waxay tidhi anigu ma biliif garaynin waxaad ka isdiigaraysay adoon waxba seef garaynin miyaad wada yuus garaysay anaadii obseed garaysay markaan soo shobbin gareeyo dhaqaale ma baygaraysid guriga ima halabgaraysid qolkaaga ma keergaraysid ayaan ma kiliingaraysid albaab ma kalowsgaraysid markaan kuu kuu gareeyo bilaydhka ma wooshgaraysid dadkii ma saboodgaraysid qofkii ku miskool gareeya ilaa qof weyn ba la moodaya moogtay markaa dad baa lasoo hadlay telefoon usoo diraya markii qof weyn halkan waxa weeye isagoo yar buu ka yimi kuwii laleekaa dee waxa weye reeray leeyihin way taliyaan waan garta qofkii ku miskool gareeya anaa dubu kool gareeya marka anaa ku celiyo bay tiri qofkii kusoo garaacay adu ka qaban waayo isagu dee maba uma jeedo waan gartay
marka waa inuu odaygu soo galaa isaguna dee uu kala qabtaa u yidhahdaa dee waa sidee bal arrinta dejiya ha waan gartay wuxuu yidhi odaygina intii uu engereeyey waa wuxuu helayba ha hadduu wada kaash garaystay haye adigu ha asool garaynin haddaad abiyuus garayso beruu ku ignoor garayne si uu kuu falo gareeyo xumaan ha u fiil garaynin wanaag aan faysgarayno dalkii u falay garayno dhulkeennii fisid garayno haweenka fiyuu garayno gashaanti gashaanti u fayn garayno mida loosoo qabto ha gashaanti ufa gashaanti u fayn garayno dabeeto ku foos garayno meherka fidiyow garayno aroos soo filim garayno
dabeetana facebooka kusoo attaash garayno waa ka maqan markaa waxaanu sugaynaa isagina wuxuu ka yidhaahdo marka hadhow ila waa la foosgareeye hahe inan baa lagu qabtay gashaanti oo loo soo taray qaybta dambe inuu la hadhi qaybta dambena waxaan leenahay coming soon sida ka muuqata sawirka maansadaasi bixinayso dadka sidan iskugu dhex qasta laba luuqadood oo aan islahayn waxay ka marakacaysaa aqoon darro qofkaasi ka haysata ku hadalka luuqadahaasi uu isticmaalayo oo aanu midna keligeed si fiican ugu hadli karin kadibna uu door biday inuu isku xoojiyo oo uu labadoodaba midba erey ka soo qaato hase ahaatee waxa fiican dadku inay afaf badan bartaan balse af walba markay ku hadlayaan ay sidiisa u isticmaalaan
مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح للينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين مرحب منتظرين بنترحب سبنا قيامنا waa hagaag weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena caweyska washington wiil iyo gabadh ku nool dalkan maraykanka ayaa muddo dheer xidhiir haasaawo lahaa waxay sannado badan soo wada qaateen iyagoo sugaya inay mustaqbalka qoys noqdaan intii ay dugsiga dhiganayeen waxay noloshooda oo dhan ay u qaabeeyeen sidai ay reer u noqon lahaayeen hase ahaatee nasiib darro waxay noqotay markii ay soo gaadheen himiladoodii ay isguursadeen aroos ballaadhanna loo dhigay kadib ayay gabadhii shil gashay jug muuqataa ma soo gaadhin balse waxay arrini ka taagan tahay gabadhii waxay weli isku haysataa inay tahay gashaanti oo aan la guursan faahfaahinta sheekada waxaa inoo hayo xuseen barre aadan oo haatanba istuudiyaha ila jooga waa tay saara aad baad umahadsantay marka hore qisadan waxay ku saabsan tahay wiil iyo gabadh dhalinyaro ah oo dalkan maraykanka u dhashay oo maaragtay aroos ahaa dabeetna waxaa dhacday maalin maalmaha kamida iyagoo ku tala jira inay ka guuraan gurigii ay deganaayeen markay muddo sanada isqabeen ayaa gabadhii baa shil gashay dabadeeto ninkii baa lala soo hadlay waxaa loo sheegay in xaaskiisii shil gashay kadib dhakhtarkuu tegey xaaladeedu arkay wax badan may qabin markaa maalinta xoogaha juugaa madaxa kasoo gaadhay waan gartay laakiin dhibta waxaa ka dhacday markii dhakhtarkii kasoo baxday ayuu xusuustii marka guurtay ayaa wuxuu dareemay in xusuustii ka guurtay ka guurtay marka xusuustoo dhan ma aha haya waxyaabaha dhow ha ayaanay xasuusanayn laakiin wixii caruurnimadeedii iyo caruurnimadeedii iyo dadkii oo dhan way xasuusantay laakiin waxaa hadda dhow ama shalay ama daraad ama sanadkii hore dhacay Way ma xasuusan karto haya marka qaybta xusuusta ee maskaxda qaybta dhow intii sakuun baa laga tira ayaa masaxmaysaba ma is masaxdaa haya dabadeeto een, waxay ilowday Hmm.
inay aroos dhigteen oo isguursadeen ba inankan oo isguursadeen waxay u haystaa weli inay sheekaystaan muddo mudday sheekaysanayin mugta Hahe.
inta inay isguursadeen haya ilaa yarantoodina way istifaareen waan gartay marka intii hore way xasuutaa laakiin arooska wixii ka dambeeyey waa u gooyeen uma bilownaba haya dabadeeto wuxuu u sheegay ninkeedii inay is arooseen oo ay aro- aroos ahaayeen Mhm.
si walba wuu wuu- wuu xasuusin kari waayay dacjaladii iyo sawiradii iyo wax miyaan la daawatay ma jirto way ilowday
hal xoog oo tarin haye marka waxa een, uu go-aan ku gaadhay inuu aroos dambe u dhigo dib ugu dhigo haye laakiin waxaa dhibi ka taagan tahay wax alla wixii dad la casuumay ha qof garan mayso iyo wax alla wixii dad la marti qaaday haye in dib loo marti qaado iyo sidii looga dhaadhicin lahaa reerkani waa kuwa isguursaday dibkan isku guursadan ay kaaleen taasi dhibba ma laha waxaa igaga daran inayba garan weydaba marti sharaftan meesha u joogtay qofna uu wejigiisa ka garan weydiye magaciisa Ta- taana waxaa kasii daran Mhm.
hadday arooska la siisa ilowda ka waran ka dambana ilowdo Ah.
waaba hawlba aad baad maadsanta xuseen Ad- adigaa badan saar يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين مرحب منتظرين بنترحب سبنا قيامنا مهما العب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح للينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين مرحب guud ahaana barnaamijkii caweyska washington waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.